hal askari ayaa ku dhintay sidoo kale laba kalena way ku dhaawacantay qaraxani lala beegsaday ciidamada booliiska dalkani kenya ee xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya ku sugnaa qaraxan ayaa waxaa lagu soo rakabay gaari dameer wuxuuna gaari dameerkaasi ah mid kasoo kici timay magaalada beledxaw gudaha magaalada mandheerana soo geliyay ciidamada booliiska oo baaritaan ku sameynayay gaari dameerkaasina halkaasoo dhimashada iyo dhaawac uu ka dhashay sidoo kale halkaasi waxaa ku badbaaday dameerkii jiidayay kareetadaasi gudoomiyaha countiga mandheera amos mariba ayaa waxa uu sheegay ilaa iyo haatan ay baaritaano ku wadaan wuxuuna sheegay inay aaminsan yihiin in qaraxaasi uu ahaa mid meel fog laga hagayay looguna talagalay in gudaha magaalada mandheera la soo geliyo master amos ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amniga had iyo jeer ay ka hortegayeen dhacdooyin noocan oo kalaa ayna ahayd oo keliya in dhacdan isisibiq ay ku soo gashay aysanna filin dameer dushiisa qaraxya lagu soo raro gudaha magaalada mandheera la soo gelin karo wuxuuna sheegay in haatani xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya oo ahayd mid xiran balse dadku intooda badan ay ka kala adeeganayeen magaalada beledxaaw iyo mandheera haatan albaabada laisugu dhuftay maxamed faarax shire v o a garisa